bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore horta waxaan u mahadnaqayaa dhammaan madax dhaqameedyada madaxda xisbiga taageerayaasha iyo dhallinyarada magaalada hargeysa ee maanta sida ballaadhan halkan iigu soo dhoweeyey waddankayga hooyaanoo dib ugu soo noqday kulligin waxaan idin leeyahay aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan idinku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muddo laba bilood iyo badh ayaan waddanka ka maqnaa waxaan jecelahay inaan hadal dheer iyo khudbad dheer geli maayo dhowr qodob oo muhiima unbaan dul mari doonaa maadaama aan safar ka imid waxaan soo maray intii aan maqnaa dhowr waddan oo kale ah maraykan kanada ingiriiska australia iyo dubayaan soo maray markii dambe iyadoo laakiin wax hawla aanan ka gelin safarkayguna wuxuu ku taxaluqay un ama uu ku saabsanaa un danta xisbiga iyo danta qaranka labadaba intii aan joogay goobahaasi ama magaalooyinkaasi waxa aan la kulmay dhammaan dadka reer somalilan ee degan wadamadaasi waxaan iska waraysanay xaaladda dalka halku marayo waxaa kale oo aan kulamo la qaatay qaar ka mid ah wasaaradaha arrimaha dibadda ee dalalkaasi iyo deeqbixiyayaasha qaarkood oo aan kala hadlay xaaladda somalilan sida waddanka ingiriiska oo aan kala hadlay arrinta doorashooyinka iyo caawimada ay siiyaan somalilan ayaan kala hadlay runtiina waxay noo muujiyeen ingiriiska dowladda ingiriisku inay taageero hayaan hadday tahay doorashooyinka somalilan ee dimuqraadiyadda ah inay ka dhacaan iyo hadday tahayba sidii ay awalba u caawin jiray somalilan arrimaha bulshada waxaa kaloo aan la kulmay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka australia iyagana oo aan runtii safar dheer u galay intaan magaaladan deganaa saddex saacadood iyo badh u daraareeyey ama aan baabuur usii qaatay haddana aan usoo qaatay arrintaan kala hadlaynayno runtii waxay ahayd uun may ahayn mid xisbiya laakiin waxay ahayd danta qaranka iyada laftirkeeda waxaan ogaanay caawimooyin jira oo weliba lacag gaar aha iyadoo ilaa toban milyan oo dollar ahayd oo loogu talagalay somalilan iyo soomaaliya in la siiyo oo weli aanay qoondaynin meelaha la jebiyo sharcigaan deganay dowladna dadkuna waxay dowlad ku noqdaan marka ay sharcigooda ay ixtiraamaan oo ilaaliyaan dowladna waxaa laga doonaya laftirkeeda in tusaale u noqoto oo laftirkooda sharcigeeda ay raacaan waxaan aada uga xumahay oo aad uga xumahay waxyaalahan nagu soo kordhay iminka ah ee ciidankan habeenkii u daadanaayo dadka waad ogtihiinoo dad waaweyn oo muhiima oo aanu naqaano oo sharaf iyo karaamo kale ummadda oo ka mid aha ugu dambeeyey cabdilaahi abakor cismaan awrliqe guuleyd badhasaabkii hore hageenkii hore gobolka tugdhe dad fara badan oo karaamo sharaf kaloo madax ahaa ayaa habeenkii saddex gurigoogi loo daatay wax ugub ku ah somalilan ciidankan loo tababaray araaryuda waa ciidan loogu talagalay in dadka argagixisada ee saasoo kale ay u daacdaan laakiin dadka caadigaa ama madaxdaa ama sharaaf sharaf kuleh karaamo kuleh ummadda dhexdeeda inay u daataan runtii may ahay waxaan jecelahay xukuumaddana ugu baaqaya eedayn maaha waa baaqa weya waxaan leeyahay fadlan dib ha loogu noqdo sababto ahaa haddii arrinku uu sii bato isku dhacday keenaysaa taasna waxay khalkhal gelinaysaa nabadgelyadeena cadaaladda iyo sharcigana mid u wanaagsan maaha ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku yidhi suurat albaqr aayad ku jirta watalbisu xaqa bilbaatil xaqa iyo inaan u gelin shaar baatil ah oo haddii aynu xaqii maarata shaar baatil loo geliyo waa waxa weeye waa dhibaato waxaa weya in cadaaladdan ee laga shaqeeyo oo dadku isku dugnaadaan ayaa wanaagsan waxaan jecelahay inaan dul istaago arrinkii kaleeto ee baryahan iyagana waddanka aada u hareeyey ee ahaa arrinkii xisbiga kulmiye waa ilaahay maadii horta guurtida waan mahadnaqayaa waxaana leeyahay idinku xilkiinnii waa ka soo baxdeen somalilanna way ku soo caanamaashay nabadgelyadaa iyo mar walba idinkoo ka shaqaynaaya oo wanaagsan lakiin waxaan idiin sheegayaa waxaad ogtihiin oo xisbiga udub wuxuu ku barbaray xabdarro iyadoo madaxdii xisbiga ay madaxa iskaga duubtay xisbiga taasina waxay u tahay hogatisaale oo adiga arkaayo kulmiye waxa ka socda hogatisaale ucud iyo wadaniba baritoole laftirkooda haddii waxyaalaha noocan oo kala dhacaan sumcad darro iyo dhibaata ay ku tahay iyo dimuqraadiyaddeenni laftirkeeda ayay ku tahay aniguna anigoo guursida u mahadnaqaayo oo ar iyaga maaragtay wax dhibaataa le waad mahadsantihiin kun jeer baana mahadsantihiin ayaa haddana waxaan leeyahay xisbiga dhexdiisa arrinkaasi wuxuu ahaa aasfaro yar oo la siiyey oo xanuunkun biinaayo xilligaasi laakiin nabarkii iyo guntii looguma dhaadhicin oo lama dhayin marka aasfarogaasi marka xumaddu ay ka baxdo wax dhici doona garan mayo marka waxa wanaagsan sharciyada in la raaco oo xisbigu sharci buu leeyahay kala dambayn buu leeyahay ma aha inuu qofku iska mararsado ama cid iska mararsato ama koox iska mararsato in loo daba fadhiisto oo dadku si wada dugnaadaan ayaa wanaagsan asxaabta kalena ay ku dayato oo aragto arrinkaa ishcali ka laalaada ay arkaan waxaana leeyahay aad iyo aad baa lagu mahadnaqaya guursidayna arrinka dejiyeen ilahayna waxaan uga rajeynayaa inuu arrinkaas uu noqdo arrin maxay ahayday qabooba sidaan hore u sheegayna xaq buu u leeyahay madaxweynuhuna mar labaad shafax مستقبل وجهه شخصيا حزب احمد وانت كان وجهه حق بونا اقول لي مصدح لكن لكم فان انا كان دبا دغايا وانا ليه waddankeena constitutional crisis wax la yidhaahdo baa ka socday haddaad egtid labadii sannadood ugu dambeeyey mar guursida mar baarlamaanka iyo dowladda isqabsada mar xisbiyada ayaa lagu kacayo dowladda ku kacdaa isqabsada mar waxaa isqabsadaa xisbiga dhexdiisii xisbigii talada hayay mar qoladii sharciga iyo dowlad iyo iyo iyo waxaa isqabsadaa dowladdii iyo wasiiradii waxaad moodaaba inaan ka dhammaan weynay isqabsi dalkeenina waxay laga sumeeyaa horumar iyo wanaag waxaan nahay dal bilaa biyaah bilaa cunta bilaa shaqaa dhalinyaradayna jaamacadihii bay ka soo baxayaan boqolkiiba sagaashan uu shaqo laayay maanta iskan qabsadka noocaasoo kale mid inoo yaala maaha dib baynoo inoo celinaya dimuqraadiyaddii baa laynaga filayey arrimihii ictiraaska inoo keenaayey waxaanu dib uga tallaabsanay dhowr sano ayaa inaga lumay waxaan u baahanay inaan dalkan midayno dadka isu keenno dhaqaalo lagu taagan aan dhisno dowlad iyo maamul adag oo lagu taagan aan dhisno sharciga uu shaqaynaayo oo kala dambayn jirto oo waxyaalaha ictiraafka lagu siin karaa haddii laakiin isqabqabsi maantana halkan ay ka dilaacdo maantana waxa isdahab oo wixii yaraa wax yaroo kastaba oo constitutional crisis lagu keeno wax inoo wanaagsan iyo dowladnimadeenna inoo wanaagsan maaha dowladda doorasho ayay daqabku timid asbaabka siyaasadeed uma ilqsan waxaana looga fadhiyaa doorashadii inay samayso waxaana leeyahay dowladda haddii aad wax qabataan oo aad wadooyin dhistaan oo aad wax kala samaysaan waa tii laydiin igmaday weeye waa shaqadiin maaha sacabka laydinku tugmaayo shaqadaa idiin igmada waa wixii laydiin doorsay laakiin wax ka badan baa la doonaya waxaana loo yaala waanaad ogtihiin oo in yaroo hogo tusaalaha haddaan ku darsado dowladdiisi yaad baray berigaa ay bilaabatay sagaal boqol iyo sagaal lixdankii berigii ugu horreysay horta waxay bilowday inay jidadka xamar kala qorfiso jardiinooyinkiiba ayay dhisay dowladdaa waxaa loo bixiyey jid iyo jardiin waxa weeyaan laakiin nabarkii may dhayin cadaalad may sugin markii dambena waa kii ku dhaxay aynu ognahay marka waxa weeyaan haykal dowladnimo ee adag haddii aanu dhisnayn oo aanu adkayn adeer waa halkaa un jid iyo jardiinadaaso wax inoo taraya ma jirto marun bay nagu qarxaysaa marka waxa wanaagsan inaynu ka shaqayno maamulka dowladnimo ee adag ee sharciga iyo dastuurkiisu uu adag yahay ee sharciga lagu kala baxo maanta waa ayaan daro intan dee dusun baynu ka aragnaayo dad badan oo xaqdarro badan tirsanaya reer somaliland ayaa jira saanta suuqa haysata miskiinada ah ninka xoogaa yar soo shaqaystay ee jegadiisii lagu haysto ee ka garbixi karila waa sharcigii oon shaqaynayn wey waxyaalaha noocaas waxay noo keenayaan dibdac ballaaran ay dalka u keenayaan dadkana waxa weeyaan waxay isu keenayaan dadku inay u ay ogolaamo in lasoo arko eex iyo qabyaalad waxaad moodaa dalkeena somaliland berigii hore waxaan odhan jira anugu waxaan taaganahay isgoyska ama habka iska jaraan qabyaaladda iyo dimuqraadiyadda marna waxaan u yara kici jireen dhinaca dimuqraadiyadda marna waxaan u yara kici jireen dhinaca qabyaalada laakiin imika waxaad moodaa inaan aada u yara karaaraxnay qabyaalada aada u yara karaaraxnay marka waxaan kusoo gabagabeynayaa waxaan leeyahay shicibka in la mideeyo ayaa wanaagsan dadkuna isreer somaliland tartan baa la gelayaa tartan xalaala oo wanaagsan qabyaaladna ayaan dadku aanay ku codayn waxa wanaagsan ay ku codayaan qof walba wuxuu u arko danta waddanku halkay ku jirto wixii wax soo ummadda wax u soo qabtayna rekordkeedii dib loo eego oo lagu xisaabto iyadoo indhalaan aan lagu eegin annaga xukuumadda waxaan uga fadhinaa doorashooyinka baan uga fadhinaa hawlo badan baa ayaa inoo yaala hawlo badan baa inaga daacsan marka waanu jecelnahay inaan kula shaqayno xukuumadda haddii ay diyaar u tahay in hawlaha kala shaqayno maanta ma jecla inaan eedayn iyo hawlo badan iyo waxyaalo badan galo waxaan jecelahay in intaa kusoo koobo idinkana kulligiin waa salaamo bahal saxaafadan waa salaamintihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi
laba suaalood intaan la qaban doorashooyinka xisaabta waxay isku raaceen in la sameeyo diiwaangelinta codbixiyayaasha ilaa hadda faatimodu ka bishii abeyn baa la tiraya inay tahay inkastoo wararka qaar sheegeen in september la qabanayo mowqifkaada markaasi ka taagantihiin maxay tahay sidooda qori doonaayo arrinkaasi qofkii ku hamiyaya in la galo doorasho bilaa diiwaangelina hawo beena weeye ma gelayno doorasho bilaa diiwaangelina tii dambayn soo ark tii hore waxay naga soo qalday boobkii iyo hagardaamidii iyo dhibkii ka dhacay baan soo aragnay xisbiyada macaarifki waxaa ka go-aan in doorasho diiwaangelin lagu galo diiwaangelintaana waxaa qorshaysan in bisha sagaalkeeda ee bisha sebtembar la bilaabo wax dheer oo soconaya in badan maaha sidaan u fahamsanahay ula soo hadlay deeqbixiyayaasha iyo nimankii ka shaqaynayeyba oo wax afar bilood ilaa shan bilood hadday ugu bataan qabsoomi karaya marka annaga mowqifkaasaan ku taagan jumaan cali xuseen labadii sanood iyo qorkii dalkan ka maqnayd isbeddelka kooban baa dhacay ilaah baa ka dhexdhaafiyo sameeyey dadka siyaasada somaliland sariqaa waxay tilmaamayaan inkastoo golaha guudgoana soo saareen haddana niyada iyo taageerada weyneed ee guduhu isku hayaan jirin matalan taageerasha hogaamiye muuse biix cabdi oo ka soo sheegay gobolada saaxib ee gobolada galbeed somaliland waxaa laleeyahay niyad ma hayaan inuu taageeraan goboladaasi suurtagal ma tahay in daylada siyaasadda somaliland aad ka dhex yaato aad ka fadhiisto codadka loosin codadka
walaahi horta dee waa dadku iyaga xor ah qof walba meeshuu doonada ayuu tagaa runtii horta sideedaba doorashooyinku way isbedelaan oo marka dawlada wax qabato dawlada ay dee mar maamul ay qabato ama taageera cusub bay helaan ama qaar bay luusimayaan waa wax caadi oo dhaca weeyaan dadkuna expectation ama waxbay filayaan wixii ay filayeen hadday picture ka ka arki waayeen dee way ka guuraan oo wax kalaha u dhaca annagu xisbiga maca haddaan nahay ucud annaga waan isku kalsoonnahay sidii aan hore u nirina waxaan rajaynaynaa doorkan oday doorkan dadku inaanay ku codaynin yaa xiga ee laakiin ay ku codeeyaan maxay ahayday yaa waddanka waxu qaban karaya yaa kartideedii leh yaa caalamka inaga iibin karaya